waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali ugu yaraan boqol kun oo qof oo hoyla-aana ayaa ku nool waddanka austraaliya wakhtigan aynu ku jirno dhibaatooyinka ugu weyn ee dadkaasi dhaxalsiisa hoyla-aantana waxaa ka mid ah rabshadaha guriga hoyla-aanta iyo duruufaha dhaqaale ee aadka u adag haddaba dhegaystow shabakada s b s ayaa waxa ay ku tusaysaa beer ku taala gudaha magaalada brisbane si ay u sahmiso waxa ay ka dhigan tahay in qofku uu noqdo guri la-aan iyadoo lagu jiro toddobaadkii wacyigelinta arrimaha guri la-aanta waddanka austraaliya waa maalin jumco ah oo aad u qabow goobtuna waa beerta loo yaqaano roma bark ee magaalada brisbane shabakada s b s ayaa waxay kula kulantay goobtaasi shane morgan oo isagu lixdan iyo afar jira isaga oo gurigiisa dhammaantii ku wata oo ku xidhxidhay boorso uu markaas isagu lahaa oo weyn oo ay qaataan dadka iyagu hayaan joogtada ah ee dhabarka ay saartaan morgan waxa uu yidhi isagoo arrintaasi ka hadlaya inkastoo jawigu halkani habeenkii uu aada u qabow yahay balse markaad ku nooshahay meel bannaana oo furan walaaca ugu weynee ku haystaa waa dhanka ammaanka waxa uuna isagoo arrintaa sheegaya uu yidhi meelahan waxaa ka jira rabshooyin ka dhaca jidkan oo da'yarta meelahan wareega ay sameeyaan waa arrin khatara inaad bannaanka seexato habeenkii morgan waxa uu ku safrayey waqooyiga gobolka queensland markii uu ogaaday in keliyihiisu ay shaqo gabeen isagoo duruuftu ay ku qasabtay inuu ku noolaado labiyo toban bilood goob hoteela ayaa haatanse lixdii bilood ee ugu dambeysay waxa uu ku nool yahay bannaanka iyo jidka isagoo islamarkaana ku xidhan isbitaalka keliyihiisana maalin kasta la dhaqo waxa uuna yidhi isbitaalka ayaan aadaa kadib waxaan dib mar kale ugu soo laabtaa habeenkii bannaanka iyo jidka tirakoobkii labadii kun iyo kow iyo tobanka waxa uu tusayaa in in ka badan boqol iyo shan kun in ay gurila'aan dalka austraaliya gudihiisa ugu nool yihiin madaxa fulinta ee howlgalka austraaliya catherine yeomans waxay farta ku fiiqday in dadka dhaqanka iyo luqada kala duwan ay ku soo badanayaan dadka gurila'aanta ah iyadoo daliishanaysa tirakoobkaasi labada kun iyo koob iyo tobanka ayaa waxa ay tiri isla mar ahaanta tirakoobkani waxa uu noo sheegayaa in wax ku dhow saddex iyo toban kun oo qof kuna dhashay dalka dibaddiisa ayaa waxa ay ku nool yihiin dagaano aad dadku ay isu dulfuushan yihiin cidhiidhi daraaddii ku dhowaad dadkaasi niskood waddanka waxay joogaan shan sano oo keliya qiyaastii saddex dalool laba meelna waxa ay waddanka soo gaadheen muddo toban sano ah dadkaasi guryaha isdulfuulka ah ku nool waxa ay u badan yihiin dadka dakhligoodu aadka u hooseeyo iyo qoysaska tirada badan ee wada nool warbixinta soo baxday labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa waxa ay sheegaysaa in lixda waddan ee dadka ugu badani ee gurila'aanta ku nool ay ka soo jeedaan inay kala yihiin new zealand sudan britain vietnam iyo waddanka shiinaha yomanis waxay sheegtay in dadka da'yarta ee qaxootiga ah in lix ilaa toban koor ay suurtagal qarka u saaran yihiin inay gurila'aan ku dhacdo iyaga oo haatan lagu qiyaasay in ay shan boqol ilaa siddeed boqol ay gurila'aan ku yihiin wakhtigan waddanka austraaliya dadka guryaha ay dowladda austraaliya dhaqaale ahaan kabto sugaya ayaa tiradooda waxa ay gaadhayaan boqol sagaashan iyo shan kun iyadoo intaasi ku dartay haweenaydaasi in wax ka yar boqolkiiba toban dadka qaxootiga ahi ay helaan guri siddeed iyo tobanka bilood ee ugu horraysa wakhtiga dibudejinta la siinayo haddaan dib ugu soo noqonno ninkii shane morgan ee sheekadu ay ka bilaabatay morgan waxa uu haatan ku jiraa saf dheer iyada oo dad dumar iyo ragaba ay kula jiraan taasoo markaana uu ku sugan yahay goobta loo yaqaano roma bark ee beerta ah safka waxa uu oogu jiraa inuu helo cunno kulul oo toddobaadkiiba laba koor la siiyo waxaana siiya koox dhallinyaro muslimiina oo goobahaasi deggan magacoodana loo yaqaano walaalaha baahan dhallintan waxay gacansaar la leeyihiin makhaayado iyo sidoo kale dukaanno laba sano gudahoodna waxa ay bixiyeen cunto dhan afar iyo toban kun oo saxan oo cunno ah maxamed ansaari oo ka mid ah dhallinyaradaasi iskaa wax u qabsada ku shaqeeya ayaa inta badan dadkan waddanka ku cusub cuntada u qaybiya isagoo arrintaa sheegayana waxa uu yidhi shaqo ma laha sidoo kalena shaqo ogolaansho ma jirto saasoo kale ingiliish kuma hadlaan waxayna ku hadlaan dadkani luqadooda kaleete ingiliish kuma hadli karaan sidaa darteedna shaqo ma helayaan waxay sameeyaan maadaama oysan haynin buu yidhi wax ay calooshooda geliyaan oo dhanka cunnada ah sidaa daraaddeed annaga ayay noo yimaadaan ayuu yidhi si ay cunno u helaan sida ay sheegayso tirakoobka ay qaaday hay-adda a b s konton iyo lix boqolkiiba dadka guri la-aanta ahi waa rag inta badan kalabar dadka guri la-aanta ku ah waddanka austraaliya waa dad da-yar iyadoo afartan iyo laba boqolkiiba ay da-doodu ka hoosayso labaatan iyo shan jir dhanka dumarka ayaa iyagu ay ku haysataa dhibaatooyin aada u fara badan iyo xaalado murugooyin badan leh gabadha la yidhaahdo mikayla ayaa iyada oo markaasi u warramaysa shabakada s b s aadna u murugaysan waxa ay sheegtay in ay dumar badani eeriyooyinkan ku nool yihiin iyagoo ammaankoodana aad ay ugu baqaan waxayna intaasi ku dartay gabdho badan ayaa jira oo meelahan ku nool annaga ayuunbaana isudada ayay tidhi marka cid kasta waxa ay haysataa dadkeeda marka wakhtiga aad go'doonka ku jirto tahayna qof dumara aad ayay u adag tahay in aad badbaadaa sidaa daraaddeed aad ayaa loogu baahan yahay in dumarka la caawiyo ayay tidhi gabadha mikayla waxaa jirtaa in dumarka da'doodu ay tahay afartan iyo shan jirka iyo waxa ka koreeya guri kira ahna ku jira keligoodna nool inay yihiin dadka sida aadka ah u soo badanaya in ay khatar oogu jiraan inay guri la-aan noqdaan waxaa kaloo iyaduna sii kordhaysa baahida loo qabo in dad badan oo kala dhaqan duwan ay ku soo biiraan adeegga taakulaynta dadka guri la-aanta ah haddaba haddii aad dhegaysta u danaynayso inaad xog dheeraada ka hesho arrimaha guri la-aanta iyo culaysyada ay bulshada ku hayso fadlan ka daalaco websaytekan ww dhibic homelessness australia dhibic o r g dhibic e u
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali